arday tiradoodu gaarayso toddoba iyo labaatan kun iyo lix boqol oo soo dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare ayaa maanta u fadhiisatay imtixaanka midaysan ee shahaadiga ee ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada soomaaliya imtixaankan ayaa maanta ka hirgelay guud ahaan xarumaha waxbarashada caasimada dalka iyo maamul goboleedyada marka laga reebo puntland ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo dugsiga sare shan iyo tobanka mey ku daahfuray imtixaankan ayaa ardayda u sheegay in waxbarashadu ay tahay iftiin ayna muujiyaan aqoontii ay soo barteen waxaana uu u rajeeyey in imtixaanka ay natiijo fiican ka soo hooyaan waxaan joognaa saaka iskuulka shan iyo tobanka mey oo ah iskuul magaalada muqdisho iyo gaar ahaan dalka soomaaliya caan ku ah oo la yaqaano halkaas oo aan ku daahfurnay imtixaankii sana dugsiyeedka oo ay u fadhiyaan maantay arday ku dhow siddeed iyo labaatan kun waddanka badankiis intaas in ka badanna maalmo ka hor ay galeen waxay ka turjumaysaa in sanadkani uu yahay sanadkii ugu badnaa ee arday soomaaliyeed ay imtixaan u fadhiisato horumarka uu waddanku ku tallaabsanayo waxbarashadu sideedaba waa qayb ka mid ah ama qaybta ugu muhiimsan horumarka waddanka in wax la barto waa dibudhiska qaranka astaamaheeda ama udubdhaxaadkeeda imtixaankan loo fadhiyo marka waxaan marka ugu horraysa ilaahay uga baryayaa ardada u fadhida in ilaa u fududeeyo waxaan aada ugu mahad celinayaa aabbayaashii iyo hooyadii kas hooyooyinkii ka soo shaqeeyey inay carruurtooda soo gaarsiiyaan halka annaguna ka dowlad ahaan insha allah waxaan ku dadaali doonaa si arday walba uu mustaqbalka fursad u heli laha waa iftiin qarannimo ay ka muuqato soomaaliyeed waa horumar uu waddankeenu ku tallaabsanayo dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo saxaafadda kula hadlay iskuulka kow iyo labaatanka oktoobar ayaa sheegay in marka laga hadlayo magaalada muqdisho ay imtixaanka u fadhiisteen arday tiradoodu gaarayso kow iyo labaatan kun kuwaasoo imtixaanka ku gelaya lixdan iyo laba goobood oo kala duwan waxaana uu tilmaamay in arrintaasi ay tahay guul u soo hoyatay gobolka banaadir halkan aan joogno waa iskoolkii ko iyo labaatankii oktoobar kulliyaddii teknolojiyadda maantana waxaan kormeer ku samaynaynay imtixaanaadka guud ee dalkao dhan laga qaadayay oo wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalku ay soo diyaarisay annaga ka maamul gobol ahaan waxaan aad ugu faraxsannahay maanta gobolka banaadir in imtixaanadii si habsamila uga socdaan lixdan iyo laba goobood oo waxbarashana ay ka socdaan imtixaanadan ay yihiin mid midaysan marka waa farxad u soo hoyatay shacabka gobolka banaadir dhammaan ardayda ka qaybgelaysa oo gaaraysa koo iyo labaatan kun in ka badanna waxaan u rajaynaynaa in ilaahay imtixaankana u sahlo ayagana ay dadaalkii ay soo samaynayeen sanooyinkii ay u noqoto mid ay ku tusaan inay wixii ay barteen
wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa ugu dambayntii imtixaanka kama dambaysta ah ku tilmaamay inuu yahay xuquuq ay leeyihiin ardayda soomaaliyeed waxaana uu ka warbixiyey guud ahaan ardayda maanta imtixaanka u fadhiisatay tan waa xuquuq ay leeyihiin ardayda in ma arkaysa sanad walba imtixaanka markay iskuul sanad dugsiyeedka markay dhamaystaan khaasatan waxbarashada heerarkeeda kala duwan heer kale waad markay dhamaystaan in waxbarashadooda la qiimeeyaa la diiwaangeliyaa la kaydiyaa natiijadana loo sheegaa annagana waxaa waajib nagu ah inaan u diyaarinno aan aan howlahaas u fududayno ardaydana waxaa xaq lagu leeyahay ayagana in ay u fariistaan imtixaan oo waxbarashadooda sida aan sheegan la qiimeeya marka sanadkan waa waxaa gelayso dalkoo idil marka la yidhaahdo ku dhowaad shan iyo soddon kun marka la yidhaahdo maanta dadka u fariisanaya imtixaanka oo markaad ka soo bilowda gaalkac ilaa dalka intiisa kale waxaa u fariisanaysa toddoba toddoba iyo labaatan kun iyo lix boqol oo arday waxaa laga fariisanayaa lix boqol iyo labaatan iyo kow xarumood waxaa ka howlgelaysa dad aad u badan oo kala ah ilaaliyayaal kormeerayaal nabad sugayaal dad kale oo ma arkaysa saadka iyo logisticada waxaas u qaabilsan marka imtixaanka hawshiisa waa howl aad u weyn wuxuu socon doonaa shanta maalmood oo soo socota waxaan rajaynayaa in haddii ilaa yidhahdo uu guul noogu dhammaan doono wasiirka waxbarashada ayaa horay u sheegay in kun iyo afar boqol oo arday oo lagu waday inay imtixaanka ku galaan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan uu imtixaankoodii dib u dhac ku yimid sababo la xiriira fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle waxaana uu sheegay in ardadaasi aanu dib u dhacani saameyn ku yeelan doonin howlahoodii waxbarasho imtixaankana ay geli doonaan marka xaaladda magaalada beledweyne ay caadi ku soo noqoto imtixaankan ayaa noqonaya kii afraad oo shahaadi ah oo lagu midaysan yahay oo ay qaado dowladda soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho